إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamo mushaarla-aan ka gadooday ayaa la wareegay xarunta degmada buuraha kaba ee gobolka baay barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay cudurka koroonaha waxaana sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo marti ku ahaa si faahfaahsan uga hadlay cudurkaasi dowladda itoobiya ayaa culayska kusii kordhisay dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato waddanka itoobiya ayaa waxaa lagu weeraray dad lagu eedeeyey inay qabaan cudurka koronafirus ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamo mushaar la-aan ka gadooday ayaa la wareegay xarunta degmada buuraha kaba ee gobolka baay cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamadan oo ku sugnaa degmada buuraha kaba ee gobolka baay ayaa ka gadooday mushaar la-aan iyo dayacaad kaga timid dhanka maamulka ay hoos tagaan sida ay sheegeen askartanna oo ay ka muuqato duruuf daran ayaa isku geedaamay xarunta maamulka degmadaas iyagoona cabasho daran ka muujiyay saraakiisha maamulka koonfur galbeed oo aan weligooda soo booqan mushaar iyo inay wax siiyaan iska daaye degmada buurha kaba iidin ee koonfur galbeed daryeelaan yaa iidan dhibsadaan markuma in baahangnaa nin hana daryeela
waato ciidamadii koonfur galbeed degmada buurha kaba maybaa ka waadan raashin iyo ciidanlaan iyo masheerlaan dowladda koonfur galbeed madaxdii wasiir nagadoy madaxweyne nagadoy shan sanadkii sanad madi dugsigu la yidhahda madaxweyne koonfur galbeed aragaanga dambayta madaxa oo tani ururadii oo kasaraytooba horumaragneeb
intaas kadib markii ay xarunta la wareegeen ayaa ciidamadan waxa ay bannaanka u soo saareen guddoomiyihii xaruntaas ku jiray kaasuu ugu magacaabnaa degmada burhakaba cabdi maxamuud waxayna ku qasbeen inuu arrintan ka hadlo guddoomiyahan ayaa markii uu cabashadiisa gudbiye soo hadal qaaday dagaallo ay ku soo qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidankooda tirada looga dilay iyo kuwa laga dhaawacay ayuuna sheegayaa
qaarbay dhowroogan dowlad goboleed koonfur galbeed way kosaane ini ciidamadu oo koonfur galbeed guurha kaba ka tirsan dowladii mardhownanan kooy digaabeen ma baahanyin ciidamadu mudi dhibowg intaan kabeen urur guuhayen siyeetan i koowga fiyaa ka dhimatay wali garaha guurha kaba likaliki i wali jida dheedin hoolgal an jiraan ka dhimadaan dhahdiyo ciidamada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa mararka qaar sameeya gadoodyo noocaan oo kale ah waxayna mararka qaar diidaan shaqadii ciidan iyagoona ku andacoonaya inaysan helin wax daryeel ah markii laga reebo lacagaha ay dadweynaha ka dhacaan iyo sidoo kale reereebka ay ku deeqaan ciidamada shisheeye afrikaanta ee dalka kusoo duulay barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay cudurka koroonaha waxaana sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo marti ku ahaa si faahfaahsan uga hadlay cudurkaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir sheekh nuur macalin abdiraxmaan oo marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta looga hadlay aanfada cudurka korona ayaa si sharci ah u sheegay in allaah uusan addoommadiisa dulmin balse ayagu ay naftooda dulmiyeen iyagoo waxa ku dhacay ku kasbaday gacmahooda wamaa asaabakum min musiibati fabimaa kasabat aydiikum meesha laga helay waa inaad heshaa horta waxaad adugu shaqaysad inaad dan la yaabto maaha sidoo kale dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun in allaha laa yadlimu nnaasa shay-a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun xagga axaadiista markaan aadno nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi xadiidka oo warinayo cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma ibnu maaja iyana ay soo saareen alxaakim qaarna ay saexeen culamada sida albaani oo kale raxmatullahi caleyh ragna ay taxsiiniyeen wuxuu ihi lam tadhar ou ihi nabigu sal alla slam faaxishatun faaxisho oo zinada ugu horayso iyo wixii kaloo xumaanta ah isagoo ka waramaya alamraadu alfataaka xanuunadan halista ah oo bani aadamka ku dhaca waxa sababa iyo wuxuu ihi lam tadhar sooma shaacbixin faaxishatun fii qowmin qadu ma dhicin hadda ka hor qolo inay kusoo shaacbaxdo faaxishadu oo markaas xataa yuclinuu biha ilaa ay dibadda ka keensanada qarsaba maayaanba bannaankay la taagan yihin ilaa fashaa fiihim taacuun waxaa dhexooda ku baaha taacuun waxaa kaloo ku faafaya wal awjaac xanuuno allatii lam takun madad hore aan u marinoo aynan maaragtay u arkin fii aslaafihim aladiina madow dadkii hadda ka hor dunida kusoo noolaay sooyaalkii taariikhda cuduro aan la arkin ou ilaahay ku sallida maxaa yeeley ayagaa macaasi diimoonkeenoo cusub waxay ku leeyahay madaxweynayaal iyo zinadii fidiyeen oo naagihii dhammaysteen ay nimanka dabada ka fanaasale weliba nimanka luutiyiinta kaniisyada xuquuqay leeyihiin madaxweynenimo ay u tartamayaan ilaa dowladaha qaarkooda maanta kuwa kaniisya ay madaxweyneyaal ka yihiin ama madaxweyne ka yaha mid kamid ayagoo aidiskii la il daran aw haddana hadda wuxuu ku soo daayay alla subxaana wa tacaala waxay leeyihiin corona virus ayaa haddana ilaahay kusoo daayay markaasaa balowgoodu yeeray masiibooyinka ka dhacaya koonka ayaa asiibaya muslim iyo gaal balse waxay ku kala duwan yihiin amalmarinta oo allaha addoommadiisa ku siinayo imtixaanka iyo masaa'ibta imtixaanku muslim iyo kaafirba waa ku dhacaa wuxuuse u yahay muslimka dembi dhaaf iyou u yahay hadduu sabro uu nin fiican ajirkaasuu leeyahay gaalkana dembina alla ugu dhaafi maayo ilaahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilan gaallimuu ku sugan yahay xanuunkii iyo la daalaadhicine waa kaa jahanamana wuxuu tegaa wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim saasay kala duwan yihiin marka wadaadada qaar iyo shakhsiyaad aanan u saaxiibhayn diinta islaamka ayaa fadwoonaya in la xiro masaajidda si looga hortago faafidda cudurka korona hore ma u dhacday in cudur dartii loo xiro masaajidda waa kan sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo su-aashaas ka jawaabaya marna ma dhicin in la yidhaha masaajidda hala xiro ma dhicin daacuun wuxuu dhacay xilligii cumar bnu khadaabi radia allahu canhu ou khaliifo ahay daacuun la dhihi jira daacuunu camawas oo shaam uu ka dhacay shaam marka markuu ka dhacay cumaraa ku sii jeeday xilligaas cumar bnu khadaabi radia allahu canhu iyo jamaaca hogaamiha iyo wafdi wad oo shaam u socda shaam muslimiinta haysta markaas waa laga xoreeyey yurub iyo america yani waxaan dhihi lahay ruum ruum waa laga xoreeyey yurubaa la yidhaha ama oroba dhe ama yurub laakiin qur-aanku ruum uu yidhi americana mugaas maba jirin haddee waa bintul ingiriis wa inta markaa halkaas xogtiyaa ku soo gaartay markaa waa istaagay wuxuu yidhi wuxuu la tashay muhaajiriin ansaar wixii ka joogay oo mid waalbagooni ula tashaday wuxuu yidhi ma galnaa daacuunkaas mase waa ka joognaa waxay ku taliyeen raggii intooda badan markaasna waa masale lagu istaagaya nas cad lama hayo xadiid cadaa kadib la helay moogtaa laakiin markaa lama hayn sidaa talooyinkii marka la soo jeeday in lasoo naqdo oon la gelin daacuunka loo gelin taasaa hawshii ku gebagabooday midda kale laacad waan qabnaa waxaan lagu leeyahay qofka hu tegin masjidka yaan laysugu tegin waxba maba qabna taas marka macnaheedu waxa waaye masaajidda ha la xiro wax ayuu ku darsadeen waa garoonka ha la xiro dekeda ha la xiro meelahaas ha la xiro oo magaalada wixii ku jiran ka bixin wax kale soogin intaas waa hayna laakiin inta kale ma hayno laakiin masaajidda in la xiro ewelaa loo tallaaba dugan yahay moogtahay oo haddee ma aha maaragtay arrin cusub ilaan dadku inay ilaahay subxaanah wa tacaala xaggiisa aadaan ilaahay subxaanah wa tacaala xaggiisa inay u socdaan oy weliba jamaacadii ku dadaalaan ilaa xilligaa ay jirta adila ay leedahay idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljimacati fasxaw ilaa dikrilah wadaru lbaycatal yaa nasakhayo ma wadaadada warkoodaa nasakhayo ma nasakhi karo waxaa loogu yeero qaramada madoobay ayaa hore u sheegay in dal kasta oo sheegay in korona dalkiisa uu soo gaaray ay ku taageerayaan dhaqaale dowladda federaalk oo sida muuqata dhaqaalahaas doonaysa ayaa si ka badbadista u sheegtay in korona uu soo gaaray dalka soomaaliya iyadoo dalbatay dhaqaale ay kula dagaalanto fayraska korona sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa la hordhigay dalabka dowladda federaalk bismillah horta dowladdan iyo waa baranjiyo gaalo waay nimanka gaaleedaa meesha dhigtay ayagaa dhisay ayagaa maalgeliya ayagaa ammaankooda ilaaliya oday hadda kahor waxuu uga sheekeeyay xamar jooga niman dhahaya dowladdu waxba ma qaban wuxuu ihi midaa yiriyo iri dowladdu waxbaa qabatay markaasaa la yidhi haya sheega waxay qabatay ma idinkaa dhisateen uri nimankii gaaladaa soo dhistay waxay u soo dhisatay waa qabatay idinkama awalba dhisateen waxma qaban markaad leedihiin marka horta dowladda gaalaha soo dhisatay waa dowlad gaala kitaabka sunnada waa iska laacda waa iska tuurtay dastuuray samaysatay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuna billahi walyawmil shardigaasaa ka buray iyo ridaabo wuxuu haddii leeda waa ridaado wuxuu leeyahay war weligeenaan muslim haynoo siyaasadan noocan u wadi jirna intaan cumrigeenu jire ama hebeloo iga horreeya u wadi jire lamase ridaabi jireen nimankan intay ka yimideen nimanku may ka yimideen waa la ogyahay nebi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim sidii ay kitaabka iyo sunnada u fahmeen u fuliyeen niman doondoonaya wax uun ilaahay siiye waay aninku marka niman baarlabaan sameeye sharci dejin sameeye awoodda u saraysa waa beentood awoodda u saraysa maaha awoodda sare waa allah iskale subxaanahu wa tacaala alcaliyu alcadiim alla asaa corona virus hadda waxa ay leeyihiin haddaan cudurkan ma beesha caalamkaa go-aamisa inuu adduunyada ku faafo yaa inayna tala idu lahay inaad fahmaysaa oo addoommo la helay ay yihiin laakiin waxay ismoodisiyaan inay madax bannaan yihiin marka nimankan baranji gaala waaye adugu hadda dowlada dhoweysa laakiin anu kulama qabee waxa waaye in alla loo noqda waaye hadday tilmaanta alla rabaan haddii kale say u tuugsaana naftu ka dhace berrine haddii iyagoo dhahay maa aqnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya ay imaanayaan si kastaba ha ahaatee korona ayaa ka soo bilowday waddanka shiinaha isagoo kusii fiday yurub ameerika iyo aasiya waxaana u dhintay kumanaan dad ah halka kumanaan kalena ay la il daran yihiin sida faahfaahinta warkaanu ku eegayo waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac dowladda itoobiya ayaa culayska kusii kordhisay dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato mid ka mid a dadka siyaasadda u dhuun daloole ee ku sugan dhulka soomaalida ee etoobiya ay gumaysato ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamadii iyo saraakiishii la shaqay jiray maamulkii hore ee etoobiya iminkana uu shaqeeya kan iminka jooga ay dhibaato ku hayaan dadka deegaanka waxa uu sheegay in dadkaasi ay leeyihiin dhaqankii amxaarada islamarkaasina ay aada u dhaawaceen bulshada deegaanka asigoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi aanay ahayn wax loo dulqaadan karayo
degmooyinka iyo gobolladaba dadkan maamulka weli hayaa waa kuwii cabdiilayuun oon weli siminaar xataa la siin dadka inaan la dhibin aan la siin hooyada ifa labaatan sana ku maqnayd ee siddeetan iyo shan jirka ee dib ugu soo laabatay meeshuu aabbaheed ku dhashay ee iyada ku dhalatay intay timaaddo in wiilii boolisi marba dhinac u jiido oo u riixriixo oo u bahdilo waa wax aanad aga xumay runtii waxaanan aynu ognahay tallaabadii cabdi ilay uu sameeyey shayaadiintii la yska naaray ee meel alla meelay maanta ku sugan yihiin aan la ogi ayna jirin in sida kuwii oo kale shayaadiin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim la yska odhan doono meelay ku dhaceenna la waayi doono waynu garan karnaa laanshihii iyo wadaniyaddii baa ka maqan inuu axmaaro un walaalo ka dhigto axmaaro iyo goondar iyo goojaam iyo halkaa inuu maatama uun aado oo axmaar iyo qashin uun uu xayeysiiyo waxaa uga wanaagsan inuu wardheer dego oo uu garbadda wuu ka soo toosuu ka aana dhamo oo uu dadka isjeclaysiiyo intuu dadka isku dirayu kala dirayo dhowr iyo toban madaxweynaha soo maray deegaanka kii ilaahnimada sheegta halka ku jira waynu ognahay laba sana hadda usii dhammaanaysa wax yarbaa uga dhinad inuu ilaahnimo sheegto kiibaa dadkan haysan kari waayey oo nooc walba labiyo toban sano ka badan dulmin kari waayey intee lagbu marka mustafa jilac ku dulmin karaa kii awoodda faraha badnaa awooddiisii isu keenay quwadiisii isu keenay nooc walba oo xumaan lahayd sameeyeybaa dulmi yaa sii haysan kari waayey oo awood ku haysan kari waaye intee lagu marka jilac ku haysan karaa isagu hadduu dadka sidan u dhaami waayo haddii qorshe la keeni waayo populationka aynu leenahay magaalada dallas baa ka population badan iyo sabarbankeeda oo toddoba milyan ay ku nooshahay innaguna toddoba milyan siddeed milyan baynu nahay baan dhinaanaa siddeed milyanoo wada qaraabaha oo haddaan eelogeedeen tagaan wada garanaya dadki oo haddaan dhagago'aan tagaan wada garanaya dadki baynu nahay oo yar oo tiro yar oo wada muslim oo ehel oo ilmaabti ilmeedo ilmaadeera qaraabo ah ma waxaad arkaysaa tii sidii ahayd dulan cad oo intuu etoobiya ka yimaada lasoo bacarimiyo laisu soo mariyo dhexda qolo ku hawlgalaysa ad arkaysaa shalayna ku hawlgalaysay waxaan leeyahay marka dadkeenna ha loo turo dadkeenna dib ha loogu noqdo ha loo turo dadkeenna waa in dheregtay in baaba'day in dheregtay iyo in baaba'day wiilka inuu isqariyo ay ahayd ee dembiilaha shalay ahaa ee safka hore lasoo dhigayo ee dadkii nooc uu doonay inuu ula dhaqma rabo ee hooyada intay ceeloogaadeen ka qaxdo aabbaheed ku dhashay ifa labaatanka sano ku maqnayd maanta markay timid ceeloogaadeen haddana lagu jiijiidaya maanta ee gurigeed intii loogu yimid la bahdilayo waxay ka cadhaysiinaysaa dad fara badan aad bay uga cadhaysiinaysaa dad fara badan haddii la cadhoodana waa laysla fool xumaan haddii laysla fool xumaadana deganaanshaan imanaynin etoobiya maanta bal dib u fiiriya oo ogaada waxay tahay iyadii baa kala cararaysa oo rafaadsan oo baaba'san iyadii baan dowladnima ka soo soconnin oo quwadiyo qowmiyadiyo qabaa'il la isu kala faquuqday axmaaraa meeshan e b b wadata oo bacriminaysa mustafa iyo qolo uu wato degmada wardheer baa waxaa la rabaa in
centralizationka laga soo magacaabo duqa magaalada degmada hordheer oo axmaar aan toddoba maalmood qabaysan uu kugu yimaado se waxaa la rabaa ceelogaadeena ceelogaadeenna in inta wiilal loo soo diro lii boolisa ay dejiyaan markii abiy axmed uu ra-iisul wasaare ka noqday dalka etoobiya waxaa xabsiyada laga sii daayay qaar ka mid a dadkii xirnaa waxaana ummadda loo sheegay in maamulka iminka jira uu ka fiican yaha kii hore ha yeeshee etoobiya madaxda unbaa isbedesho maahane isma bedesho siyaasadeedu waxayna ku dhisan tahay gumaysi qoto dheer iminka ayaa dadkii beenta rumaystay waxa ay dareemayaan xaqiiqada dhabta ah halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina waddanka etoobiya ayaa waxaa lagu weeraray dad lagu eedeeyey inay qabaan cudurka koronafirus safaaradda maraykanka ay ku leedahay dalka etoobiya waxay ku dhawaaqday in dad ajaanib ah lagu weeraray gudaha dalkaasi kadib markii lagu eedeeyey inay qabaan cudurka korona wararka ayaa waxay tilmaamayaan in dad ajaanib ah lagu weeraray dhagaxaan iyagoona loo diiday inay raacaan gaadiidka dadweynaha waxaana dadkaasi lagu tufay candhuuf iyagoona la eryaday xilli looga shakiyey inay qabaan cudurka korona ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda safaaradda waxay intaasi ku dartay in dhibaatooyinkan ay bilowdeen markii kiiskii lixaad ee cudurka koronaha laga xaqiijiyey gudaha dalka etoobiya itoobiyaanka ayaa aaminsan in dadka ka imaanaya waddamada reer galbeedka ay wadaan cudurkan iyagoona aad ugu walaacsan arrinkaas kana soo horjeeda warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga inta